cabdulaahi culuw cabdi oo ah isku-duwaha wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle ee u qaabilsan gobolkan shabeellaha dhexe ayaa radio isnay kaga warbixiyey xogta ay kasoo aruuriyeen dhibaatooyinka anyaxa uu ku hayo beeraleyda degmooyinka mahadaay balcad iyo jowhar isagoo sheegay in inta badan anyaxu uu baabi'iyey dalagyadii beernaa xilligan welina deegaano qaar laga soo sheegayo gobolka shabeellaha dhexe ee maamul goboleedka hirshabeelle haatan wuxuu aad anjaxa uu isdhexdhigay degmada maxadaay tuulooyinka hoos yimaada degmada balcad jowhar xawaadney barbarake ilaa dambale dhulkaasoo dhan waa ku habsaday jowharna sidoo kaleete waa waa fara badan oo ku haayaa marka kolley waxaan leenahay ilaah baan u sheeganaynaa marka hore waxaan aada u rajaynaynaa insha allahu tacaala ilaahay inuu naga dulqaadi doono haatanna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala dowladda federaalka midda wasaaradda beeraha in ay dadkaanu ay la soo gaaraan ayaa kulley wasaaradda beeraha federaalka ayagaa waxay sheegeen ay dadku u sheegeen in ay qalab siin doonaan gobolkani shabeellaha dhexe dhinaca kale isku-duwaha ayaa sheegay in xilligan loo baahan yahay in si wadajir ah lagula dagaalamo anyaxa isagoo wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adaha beeraha ka shaqeeya ugu baaqay in beeraleyda dhibaateysan loo soo gurmado dowladda federaalka waxaan ugu baaqayaa wasaaradda beeraha oo federaalka dadkii ayagaa sheegay inay wax uqabanayaan dadkina aad bay hadda u qaylinaya inay nala soo xiriirayaan waxay leeyihiin dowladda federaalka waxa ay noogu talagashay aaway ma jiraan annagana ilaa haatan wax na soo gaara ma jiraan waxaan baaq u dirayaa dowladda federaalka soomaaliya khaasatan wasaaradda beeraha oo annagu kolley shaqada nagala dhexayso marka waxaan leeyahay haddee kolley codkeyga wuu gaarayaa in ay si micnaha qotodheer ah baashu ay u eegaan ay dadkaanu waxa ay u awoodaan inay annagana soo gaarsiiyaan si khaasatan annagana ummadaan aan usii gaarsiino waa khaasan tahay haatan waxaa u baahan nahay sida matacaalida anyaxa kolley haddaanu qalab dhamaystiran waxaan u malaynayaa in ooba xoogaa haddii wixii laga qaban karo laga qabto sida haamanka buufiska daawooyin iyo waxaas haddii la helo beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe waxaa sanad walba marka xilligan la gaaro saameyn ballaaran ku yeesha aafada anyaxa oo ku duldegaa beeraha iyagoo quudanaya dalagyada beeraleyda ay tacbeen ilaa haddana ma jirto qorshe cad oo aafada anyaxa looga hortagayo